habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrband
waa fiidnimo arbaca bisha julayna waa saddex iyo labaatan sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo haaruun macruuf
naftayda ku jiraban waxay haysa jamashada adan ku jeelanahay jacayl badigu abuurtay
codkii allaha u naxariista ee saad cali warsame oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho warbixino iyo waraysiyo kala duwan ayaannu idiinka haynaa dilkaasi saada cali warsame qodobada kaleed barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida waraysi aannu la yeelannay aabbaha gabadh ay ururka al-shabaab maanta ku toogteen magaalada diinsoor qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaane marka hore warkii caalamka
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu toogtay sa'da cali warsame oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan soomaaliya islamarkaana xubin ka ahayd baarlamaanka soomaaliya dableyda toogashada geysatay ayaa la sheegay inay saarnaayeen baabuur kaasi oo la sinmay baabuurka ay la socotay saade cali warsame kadibna rasaas kala dhacay xabadka waxaa isla goobta ku dhintay saade cali warsame iyo darawalkeedii waa xildhibaankii afraad ee sanadkan gudihiisa lagu dilo magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali ayaa labaduba si weyn u dhaleeceeyey dilka saade cali warsame madaxweynaha ayaa sheegay in dilkan uusan dowladda ka leexin doonin waddada ay ku socoto ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa isna waxa uu dilkaasi ku tilmaamay mid bahalnimo ah faahfaahin ku saabsan weerarkaasi iyo weliba waraysiyo goordhow ayaad dhegaysan doontaan wasaaradda gaashaandhigga dalka yukrain ayaa sheegtay in laba ka mid a dayuuradyada dagaalka lagu soo riday bariga dalkaasi afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhig ayaa arbacadii maanta sheegay in dayuuradaha lagu soo riday ay ka dhacay deegaanka safuur maguila ilaa iyo hadda wax wara lagama hayo duulayaashii dayuuradaasi dhinaca kale dayuurad military oo ay dowladda netherlands leedahay oo siday meydad dadkii ku dhintay dayuuraddii malaysian airlines taasoo ku burburtay toddobaadkii hore dalka ukrain ayaa ka duushay magaalada kharkiif iyadoo usii jeeda dalka netherlands mas-uuliyiinta dalka netherlands ayaa ku dhawaaqay maalin baroordi qaran xilli dalkaasi u diyaargarooweyba qaybo ka mid a meydadka muwaadiniintii halkaasi kusoo geeriyooday burburkii dayuuradada ee dhacay toddobaadkii tegey ayaa waxaa ku dhintay laba boqol iyo sagaal iyo siddeetan qof kuwaasoo saarnaa dayuuradii oo badankooda u dhashay dalka netherlands dowladda ukrain iyo dowladaha ukrain iyo maraykanka ayaa sheegay in dayuuradaasi ay soo rideen fallaagada ruushku taageero ee bariga dalkaasi ka dagaalama
weerar ka dhacay xerada khan yunis ee ka tirsan magaalada khaza ayay ku dhinteen toddoba qof oo falastiiniyiin ah iyadoo wasaaradda caafimaadka ee khazana ay sheegayso in tirada dhimashadu ay gaadhayso siddeed iyo toban qof ilaa iyo dadka dhintay maanta oo arbaca ah laba ka tirsan askarta dalka israa'el ayaa iyagana xalay lagu dilay xerada khan yunis geeridan iyo dhimashadan maanta ka dhacday magaalada khaza ayaa imanaysa iyadoo xoogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry uu gaaray dalkaasi isra'el saraakiishuna waxay sheegeen in dadaal kala doonayo in lagu xabadjoojin looga dhaliyo deegaanka khaza laga sameeyey horumar kooban kerry waxa uu la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobey banki moon oo isna ku sugan magaalada jerusalem kerry waxa uu sidoo kale la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka israel benjamin netanyahu iyo madaxweynaha reer falastiin maxamuud cabaas laba qarax ayaa gelgelay magaalada kaduna ee waqooyiga dalka nigeria qaraxyada ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo labaatan qof booliiska ayaa sheegay sida cad in bamka lala beegsaday kolonyo la socotay dahiru pouji oo ah wadaad muslina oo qunyar socda wadaadka ayaa ka soo noqday wacdi uu dadka meel fagaara ugu jeedinayey wadaadka ayaa qaraxii ka badbaaday hase yeeshee waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo labaatan qof qaraxa labaad ayaa ka dhacay suuq dadku ay ku badan yihiin oo ku yaala magaalada kaduuna dhimasho aan weli la xaqiijin ayaa halkaasi ka dhacday ma jirin cid durbadiiba sheegatay labada weerar midkoodna hase yeeshee ururka boko xaram ayaa horey u beegsaday wadaadada dhaleecaya aragtidooda adadag qarax waadhaadii labada qarax ee yimid isla maanta oo ay ku beegnayd maalintii boqolaad ee ay maqan yihiin tiro ka badan laba boqol oo gabdhood oo iskuuley ahaa kuwaasi oo uu aftuubay ururka boko xaram
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dhegaystayaal waxaa naga xusuusin ah in goordhow ay noo soo socdaan waraysiyo iyo warbixino ku saabsan dilka magaalada muqdisho loogu geystay saada cali warsame oo ahayd fanaanad caana islamarkaana xubin ka ahayd baarlamaanka soomaaliya balse haatan aan ku horeyno magaalada diinsoor ururka al-shabaab ayaa maanta magaalada diinsoor ku toogtay gabadh ay ku eedeeyeen inay basaas u ahayd dowladda soomaaliya gabadhaas ayaa magaceeda lagu sheegay fartuun cabdinaasir gabadha waalidkeed ayaa v o a u sheegay inay da-deedu ahayd saddex iyo toban sano jir inkastoo aan taasi si madax bannaan loo xaqiijin khadka telefoonkaee bardaale ayaan galabta kula xiriiray aabbaheed cabdinaasir maxamed jimcaale waxaana ugu horreyn weydiiyey bal marka hore inuu ii sheego magaciisoo buuxa cabdinaasir maxamed jimcaale magciisna la yidhahdo caja waa garta gabadha dhimatayna magaceeda maxaa la yidhaha fartuun cabdinaasir maxamed jimcaale gabadhu ad iyo adiga maxaa isu tihiin gabadha anaa dhalay ninkan waa gartay see wax u dhaceen gabadha marka hore iskool ay ku jirtay toban sana waxay ku dhiganaysaa uganda gabar ilaabiyaa la jirtay iskoolkii toban sana dhamanaysay tobankii markay soo dhamaysay aniga soo soo baxday huduray timid baabuur ay soo raacday baydhaba timid macnaha baaburahaas aan soo raacday oo hudur ka timaadiya ethoobiyaana la jirtaa liyi soomaalida la jirtaa dawladda imankaas waa gartay halkee baa lagu qabtay waxaa lagu qabtay gurigeeda ufurow iyo laga afjeeday habeennimo laga qaaday baabuur oo kuwa oo kuwa oo al-shabaabka ee ugu baaburo muraahidaha laga arkaynaya ku qaateen markaas waa gartay goormaad adiga goor goormay iyadu ku soo laabatay ufurow oo ayaga markay qaadeen waxay jegaayeen baashi diinsoor waa gartay waayo waxaad ii sheegtaa goormay qabteen iyada goormaa la qabtoo laga qabtay ufurow laba saac habeennimo
oo goorma ah maalintee
bishii hadda soonka soonka inta la gaarin bishii kale ku xigda toban iyo shanteeda ahayd ma gara waxaad ii sheegtaa marka een maxay u kaxaysteen baa la yidhi maxay u kaxaysteen oo al-shabaab u kaxaysteen gabadhaada waxay u kaxaysteen xudura ka timid gabadhan basaasadu way dhaheen ayadana basaasnimo wax kama oga qof arday ahaa gabar inadiga ee oo anigii la dhalatay daaranashe maalinjimaa la yidhaahda oo meesha xudur degan ayaa la jirtay boysho u hayshay oo u shaqaynaysay gacanyaro ma kasta waa gartay imise jir bay ahayd gabadh ayagana waxay leeyihin ayagana waxay leeyihin been way waxaas ma jiraan maadaama ayada xudur ka timid oo dawladda xaggeeda ka timid waa gabar oo basaasa etoobiyaan la shaqayto waa dhaheen gabadhii sidiiyo kuwa teeg ma fahmi waa gartay imise jir bay ahayd gabadhaadu toban iyo saddex yaa guwin ka galaysa ma garanaysaa da-deedu imisay ahayd mar kale haddaan ku weydiiyo gabadha iyadoo afar jir ah yaa iskool loo qaaday oo ku yaala uganda ma garatay waa gartay
ilaa afar jirkeed meesha jirtay marka hadda hooga weynatay saddex iyo toban oo guwin oo hadda soo soo toban iyo ah ma garatay waa gartay
marka gabadhii iskoolkii toban sana ay dhegatay tobankii ay dhegatay kadib hooyadeeda wixii balaan buahay hooyadeeda rabaadhatay oo umula furay joogtay saasaa lagu soo weriyey ma garatay waaye waxaad ii sheegtaa marka maxaad ka maqashay maanta diinsoor sidee loo dilay gabadha
gabadha meel oo fagaaro ah yay geyeen dadweynaha u yeereen meel ay ku xigeen maaragtay dadweyneha intay u weereen ku wareejiyeen kaa ay daawada dhaheen ayay marka habad ku dhufteen ay nafta ka baadi haddana madax ka gooyeen markasta gabadha aada dhashay ee maanta la dilay eedaha loo soo jeediyey maxaa ka jira been bay sheegeen gabadhaas dawladna uma shaqayso mar in markaati wax ka hooyadeed waxa markaati ka ninkii u shaqaynayayo inaadeed oo si aan ila dhashay deerni shimaalan shimaalan ku dhahay oo degan cudur la yaqaan iyo markaate maqaayi yar biibiteen waa gadaysay idina iyaalkana dharka u dhuqaysay idda ka edeegaysay oo miisanada idda yaa suuga ka soo qaadaysa qudaarta iyo waxyaalahaasa loo dirsi jiray ma garata
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir maxamed jimcaale oo ku sugan bardaale islamarkaana khadka telefoonka igu warramayey galabta halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaa noo soo socda warbixinihii ku saabsanaa dilkii allaw naxariistee saade cali warsame maanta loogu geystay magaalada muqdisho haatanse puntland xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka puntland ayaa su-aalo ku saabsan amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda ka weydiiyey madaxweyne cabdi weli maxamed cali gaas oo maanta hortegay baarlamaanka nuux muuse birjeeb ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan garowey nooga soo diray madaxweyne gaas ayaa ku dheeraaday inta aysan su-aalaha weydiin xildhibaanada safaro badan oo uu ku kala bixiyey gudaha puntland si uu ogaado xaaladda dadka iyo dalka iyo sidoo kale safaro uu ku tagay dalka dibaddiisa kuwaasoo uu sheegay gaas in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka ayaa weydiiyey su-aalo badan kuwaasoo ay ka weydiiyeen dhinacyo kala duwan sida arrimaha federaalka deegaanada sool sanaag iyo cayn oo somalilan ay qaybtood gacanta ku hayso iyo dhaqaalaha guud ee puntland xildhibaan cismaan dalmar xaaji yuusuf ayaa weydiiyey madaxweyne gaas xiriirka puntland iyo federaalka maadaama xukuumaddii ka horreysay gaas ay xiriirkii u jartay dowladda federaalk ee soomaaliya xiriirkii federaal dowladda federaalka waxay intaba yani si kastaba xaalad waa iska ahaatee iyo puntland wuu kala goonaa dadku waxaad moodaa inay u bukaan wixii ama waa la furay ama weli sidii buu yahay maxaad hadda brosees oo ka qorshaysan xaggee wax maraya baarlamaanka halkaa fadhiyaa wuxuu la guuxaya halkaa la fadhiyaa waxaa weeye markaan runta caddeeyo maxaa jira meeshii ma heshiinin nimankii xiriirkii mada furay mise waa xiran yahay sidii uu heliyo madaxweyne gaas ayaa tilmaamay in dowladda federaalka uu ka dhexeeyo waxyaabo badan taasina ay kallifayso in weli wada shaqayn ay jiri karto haddii dowladdii horeys kaga horreysay aysan gorgortan ka geli jirin xukuumaddayduna gorgortan ka geli mayso wixii khuseeya masiirka iyo aayaha dulka laakiin taan ceedu ma aha in saxaafadda laga wada hadlo in yani hadallaha munaasaba in laaqi ahayn la iska yidhaahdo saxaafadda la isu maraya maaha waxaa weeye dad soomaaliyeed weeye wax badan baa naga dhexeeya marka in la wada fadhiisto la xisaabtamo wixii aan xaq u leenahayna aanu yani aanaan yani ka tanaasulayn wixii ayagu marka xukuumad ahaan dowladda federaalka annaga ay naga filaysana dee aan wax ka nidhaahno ayaa muhiim ah laakiin muhiimaddu ma aha in la kala qoqobnaado oo sababtoo ah in xidhiirkaasi wanaagsanaado laakiin uu yahay xidhiir ku dhisan is-ictiraam isqadarin iyo waxaa la wada leeyahay oo ah ama ha noqdo waxaa laga wada leeyahay resource sharinka yani inta qaybsiga yani waxa hantida dalka iyo deeqaha dalka iyo awood qaybsiga dawliga in laga xisaabtamo iyo dastuurka iyo waxaan ku wada dhaqmaynoo naga dhexayn doona dhanka gobolka sool ayaa madaxweynaha puntland ay xildhibaanada wax ka weydiiyeen waxaa jira dhul maqan oo puntland ka mida oo ka kooban tiro saddex gobol ah dhulkaas waxa weeye waa sool sanaag iyo cayn maanta xaalad adag baa ka jirta oo dagaal xaaladdaas waxa weeye waxaad ogtahay ciidamadii somaliland ahayd inay isugu keentay duleedka magaalada laascaanood ee degmada kalabay oo ka tirsan dalkankan puntland xaaladda aad ku og tahay iyadana inaad baarlamaanka hortiisa ka caddayso aad baan u jeclaan lahaa
deegaanada sool sanaag iyo cayn ayuu madaxweyne gaas sheegay in la-aantood aysan jiri karin puntland maadaama ay qayb ka yihiin heshiiskii dhisitaankii puntland kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii
aadunki dhulkii waa maqaya dhulkii ma maqlay waa jooga sooriyasanaaceen ma wada maqna dhul maqan waa jira laakiin dhulkii ma wada maqna sooriya sanaac iyo cayn waxaan aamisanahay inay yani ka yihiin qayb yani muhiim ah jiritaanka puntland sooriya sanaa haddaysan jirinna dee heshiiskii bulsho ee la dhistay ee ka dhexeeyey puntland ayaaba burayaba marka puntland ma jiri karto la-aanta sool sanaag iyo cayn yani ka dabatigideeda wixii maqan soo celinteeda dee dabcan dowladdu waxay ka leedahay siyaasad bay ka leedahay taasna ma hadda aanu hadda baarlamaanka aanu yani see laga yeelaya maxaa la yeeli doonaa see loo soo celin doonaa wax badan hadda inaan ilaano ma raba laakiin yani waxaan diyaar u nahay puntlandna diyaar u tahay in dhulkaas maqan puntland ka maqan matabayno in uu ku soo laabto gacanta puntland insha allah madaxweyne gaas ayaa tilmaamay in dhinacyo badan ay dib u habeyn ku wadaan taasoo ay qayb ka tahay dhanka ciidamada si amniga loo xaqiijiyo reformka aan ballaqaana waxaa reformka ciidamada reformkii shaqaalaha reformkii cadaaladda iyo reformkii dhaqaalaha khamiis walba ajandaha ayay ka mid tahay in laga hadlo afartaa reform waa la socotaan guddi waxaan magacawnay dhanka reformka ciidamada ah hadda boliiskii hawshiisa gabagabay maraysaa qaabkii loo yarayn lahaa loona tayeyn lahaa runtii boliiskan anagu juhdi badan baan gelinay in magaalo kasta ay yeelato gaadiid ay yeelato communication uu yeesho boliis daboo shaqaynaya boliiskeenu ma shaqayn jirin runtii haddaad rabtaa imkaaniyaadka uu ku shaqayn lahaana ma uusan ahayn xildhibaanada ayaa weydiiyey madaxweyne gaas safar aan horey loo sii qorsheyn oo deegaano ka mid ah puntland uu kusoo gaaray xildhibaan cali khaliif galleer iyo sidoo kale isa soo dhiibistii sheekh atam ee magaalada muqdisho iyadoo xildhibaanadana ay sheegeen in atam uu dembiyo ka galay puntland iyo sidoo kale waxa uga qorshaysan dhanka dowladda
cali khaliif galay anugu ximaarka inuu joogo puntland anigu saaxibada jooga ay ugu dambeysay saaxibada waxaan maleynayaa laakiin cali khaliif puntland buu u dhashay nin reer puntland weeye wax ka mamnuucaya xildhibaanada imaanaya ee dowladda federaalka qaar baa hadda nala jooga cali muxuu kaga duwan yahay sheekh atam wixii aan ka oran karay waa ka nimi ilaahay waa soo hanuuniyey shabaab iyo shabawaashii waa uu ka soo galay xamal buu hadda markii ugu dambeysay ku sugnaa dabcan wixii daran ay ka leedahay isaga iyo wixii macluumaad ay uga baahan tahay iyo isaga haddii loo baahdo intaba kolley waa waa ka howlgelaynaa waa ku jirnaa waa markii ugu horreysay ee madaxweyne cabdiweli gaas uu hortago baarlamaanka puntland tani intii la doortay sannadan horraanteedii si ay su-aale uga weydiiyaan dhaliilaha jiri karo iyo arrimaha ay shacabka tabanayaan nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaad nagala socotaan waa voice of america goordhow sidaan idin ballanqaadna waxaa soo socda warbixin iyo waraysiyo ku saabsan dilka ka dhacay magaalada muqdisho ee loo geystay saada cali warsame balse marka hore khaza dadaalada la doonayo in xabad joojin looga hirgeliyo deegaanka khaza ayaa weli socda iyadoo dhinaca kalena aysan weli joogsanin dagaalada xooggan ee ka dhacaya deegaanka khaza ee u dhexeeya ururka xamaas iyo ciidamada israa'iil xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada khaza ee dhulka reer falastiin in ka badan soddon qof oo falastiiniyiin ah ayaa maanta geeriyooday kadib markii israa'iil ay duqaysay qaybo ka mid ah magaalada khaza howlwadeennada caafimaadka ee falastiin ayaa sheegaya in toddoba iyo toban qof ay ku dhinteen deegaanada shujaaciya khan yuunisa iyo meelo kale oo ka mid ah marinka khaza kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee israa'iila ay duqeeyeen halkaasi sidoo kale shan iyo toban qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday deegaanka khazaaca ee marinka khaza kadib markii israa'iil ay halkaasi si baan u duqaysay wararka ayaa intaasi ku daraya in diyaarado bilaaduuliya ah oo laga leeyahay israa'iila inay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka khaza kuwaasoo sababay geerida laba qof oo falastiiniyiin ah waa sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee reer falastiin kooxda kathaa'ibul qasaam ee ururka xamaas ayaa sheegay inay dileen saddex ka mid ah ciidamada israa'iil balse ilaa iyo hadda ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya arrinkaasi wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in tirada geerida dadka falastiiniyiinta tan iyo markii israa'iil ay bilowday duqeymaha marinka ghaza kor ay u dhaafayso lix boqol iyo konton qof dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka master john kerry ayaa maanta magaalada raamalla ee dhulka falastiin kula kulmay madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabbaas kuwaasoo ka wada hadlay dirarta u dhexaysa falastiin iyo israa'iil john kerry oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladaasi ayaa sheegay inay jiraan horumar ku aadan sidii loo joojin lahaa dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin afar ilaa tankii saacadood ee ugu dambeeyey xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa afka ku ballaariyey in weli ay socdaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha ka taagan marinka ghaza si loo gaaro xabajoojin rasmi ah sidoo kale saa'ib caraqaad ah oo ah xubin sare oo ka tirsan xarakada fatax ayaa warfidyaanka u sheegay in xabad joojinta ay ku imaan karto in la isku dheelitiro waxyaabaha ay dalbanayaan labada dhinac waa israa'iil iyo falastiin ka hor inta aan la gaarin xabad joojinta saa'ib caraqaad ayaa yidhi waxaan u sheegnay john kerry in guusha xabajoojinta ay ku imaan karto in la isku dheelitiro waxyaabaha ay dalbanayaan israa'iil iyo falastiin xabadjoojintuna waa in ay daba socotaa in go'doomidda israa'iil ay ka qaado marinka ghaza maxaa yeele buu yidhi saa'ib caraqaad dalabkaasi waa waxa ay doonayaan shacabka falastiin oo ma ahan waxa ay dalbanayso koox gaar ah oo ka mid ah falastiiniyiinta arrimahan ayaa imaanaya iyadoo weli ay socdaan duqaymaha israa'iil ay ku hayso marinka ghaza halka dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta ee reer falastiina ay wadaan gantaalaha ay ku tuurayaan dhinaca israa'iil xalay ayay ahayd markii shirkado diyaaradeed oo dhowr ah oo laga leeyahay waddamo ku yaala waqooyiga ameerika iyo yuruba ay dib u dhigeen duulimaadyada ay ku tegi lahaayeen magaalada talaaviib ee caasimadda israa'iil ilaa iyo amar dambe sababo xagga ammaanka ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal sideeyan adduun ballanqaadnaba weli waxaa inoo soo socda warbixinadii ku saabsanaa dilkii maanta magaalada muqdisho loogu geystay allah naxariistee saad cali warsame haatanse nairobi aynu tagno yaasiin ciise wardheer iyo doodii gaabnayd
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku egayno dowlad dhexe oo awood leh oo soomaaliya horey u soo martay guulo iyo weliba fashilaad mararka qaarkoodna laga dareemay iyo dad badan oo soomaaliya oo ka biyadiidsan dowladaha unitariga ama dowladaha dhexe oo door bidaya federaalka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaana igala qaybgelaya jaamac xasan khaliif oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo cabdulaahi cidilibaax oo ah isaguna siyaasi waxaa labadaba hordhigay hal su'aal oo isku mid ah bal waxyaabaha ay ku kala duwanaan karaan dowlad dhexe iyo federaalka xasan ayaa ku hormaraya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah min ba'd aad iyo aad baad siin umahadsan tahay waana soo dhowaynayaa runtii fursadan qaaliga ah yaasi waa su'aal weyn oo u baahan wakhtigeeda iyo xilligeeda ummadda soomaaliyeedna aragtiyeeda ku kala duwan tahay anigu waxaan odhan lahaa kusoo koobi lahaa waxa weeye in la helo dowlad soomaaliyeed oo ummadda soomaalida u jahaysa waxay isku raaci karaan mabaadi' ay isku raaci karaan oo laga shaandheeyey oo laga wada hadlay oo ummadda somalida isku raacsan tahay waxaa laga rabaa dowladda soomaaliyeed inay inishitafka iyadu qaadato oo ummadda soomaalida raadiso waxay ku qanacsan yihiin marka mabda ay ku qanacsan yihin ay qaataan iyagoo wada dhan cidilibaax assalaamu calaykum waraxmatullahi waa mahadsantahay yaasiin waa run walaalkay sida uu yidhi waxaa loo baahan yahay wax loo wada dhan yahay in dadka iyo dalka iyo ummaddaba loo sheego run ahaantii maanta waxaa weeye dowlad dhexe iyo dowlad goboleedka waxaa weeye wax laga doodahaya ma ahan sharciga markii la fiiriyo konstitutionka waxa uu dhigahayo in la raaco oo qodobadaasayta la raaca ayaa loo baahan yahay marka waxaa weeye waxna waa wax caddaana waxna waa wax mugdi ku jira tan wax mugdi ku jira maahan soomaaliya waa federal waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii eldoret iyo embagati weliba madaxweynenimada u tartamayay axdi qarameedkana federaal ayaa ku qornaa maxaad ku diidan tahay jaamac yaasiinow arrintu ma aha inaan federaal diidanahay ma aha waxaan rabaa soomaalidu inay iyadu wax qaadato go'aan qaadato ummadda soomaalidu waa og tahay mabaadi'dan federaalka iyo ka meeshuu ka yimid ummaddana in loo sheego oo lagala hadlo weeye ummaddu waxay isku raacdo federal baa la keenay anigu ma ihi dadka taageera qabiilkan wax lagu qaybsado laakiin haddii ummadda soomaalidu wuxuun isku ogolaato waa ku khasbanna inaan taageerno anigu waxaan qabaa innaga oo fadhina oo deggan intii hadda dowladda soomaalida ay burburtay waxaan odhan karnaa xaalkeennu ma hagaagsanayn saldhigna ma lahayn war inta dib la isugu laabto wax la ixtiraamo oo innagu aynu ka dambayno aynu ka wada hadalno intaa uun baan ka hadlayaa anigu arrinta hadday soomaalida federaal qaadato nooca ay qaadanaysa iyada compatible ku ah ee ummadda soomaalida ku habboon waa kee soomaalida dhulka looma qaybin taariikhdeena waa taqaanaa dhaqankeena waa dhaqanka guuraa haddii hadda xalala aynu qaybqaybsanana mudday qaadanaysaa innaguna waxaynu u baahan nahay ceelkaynu ku dhacna inaan kasoo baxno arrinta tani waxay u baahan tahay iyadoo kooban in la helo dowladda soomaaliyeed ee kala duwan oo aan loo qaadan madaxweynaha keliya sida soomaali u taqaano baarlaman leh golo wasiir leh madaxweyne leh prime minister leh in inta dib loogu laabto cidda dacwo qabtaa gacmo geljiro hoos baa loo dhaqaaye aynu ka doodno oo aynu isku afgaranno cabdulaahi cidilibax maadaama federaalkii ee dad badani aysan sidii uu yahay u fahamsanayn in bal dowladda dhexe la sii maro oo dadka loo bandhigo oo midka ku habboon la raadiyo sida jaamac sheegayo maxaad ku diidanta horta anigu ma diidani run ahaantii yaasiin waxaa weeye waxa laga hadlahayo waxaa weeye waxna constitution weeye waxna waxaa weeye wax laga doodi karo wixii constitution horta dood ma galahayo markii laysku yimid soomaaliya waxay isku afgaratay wax la yidhahda federaalism federaalism maadaama la isku gartayna waxaa weeye waa in gobol walba maamul loo sameeyaa ayay soomaaliya isku afgaratay anigu odhan mahayo dowlad soomaali ma jirayso dowlad soomaali inay jirto waa midda ugu muhiimsan oo dhibaatada looga bixi karo laakiin federaalismkii sharciga hadduu dhigahayo waxaa habboon in sharcigii la raaco federaalism anigu intaa keliya un baan leeyahay federaalkuna waa midda ugu muhiimsan maadaama soomaaliya ay dhibaato aad u fara badan soo gashay midda kaloo looga bixi karo haddii dowladda la raadinahaya mid central oogale hal mid aha looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa waxaa weeye soomaali iyadoo intay isku timaaddo samaysata wax la yidhaahdo guddiga runta oo dib heshiisiinta markii guddigaa layskugu yimaado baa soomaali madaxna isku salaaxi kadhaa kana heshiin kadhaa meel soomaali ay ku heshiisay ilaa hadeertaan ma jirto waxaa weeye federaalismku waa lagu khasban yahay waana wax jira wax laga gaban karama jaamacow mar haddii soomaalidii dhibaatooyinkii ku dhacay iyo tuhun badan oo dowladihii dhexe ay ka qabeen inta dib u heshiisiin iyo cadaalad iyo nabad laga helayo inay kala degto oo federaal systemku uu shaqeeyo maadaama la guddoonsaday sida uu cidilibax sheegayo maxaa diidaya nin baa waxaa laga sheegay anigu idaan ka aqaanay ma kala haraan nin la yidhi inta xisaabe la kala googooyey markuu fahmi waayey wixii soo harayey la yidhi war waa idan meel lagu xareeyo yidhi waxa ma soo haraan dhaqanka iyo aqoonta uu leeyahay idaha anigu soomaalida hadda aan bartay ama taariikhdeeda naqaano haddii la qoqobo oo si qaldan loo qoqobo iyadoo aan laga fiirsan waxaa dhici doonto aan ka baqaynaa in soomaaliya la waayo hadda waad og tahay oo soomaali weyn soomaalida maskaxdooda ka baxday inay weli jiri karaan dad soomaaliyeed oo soomaali weyn caqligeeda ku jirto ay nasiib darrana noqoto in la waayo wixii aynu isugu imaan lahayn war anigu soomaalida ma raba in la googooyo laakiin waxaan rabaa mabda ay qaadan karaan oo iyaga ka yimid oo aan cid kale gacmaha kula jirin in la helo waa tahay ciddi libaaxow sida identityga waxa la yidhaahdo ama aqoonsigii dadka ayaa sii lumaya ayuu leeyahay markii la qayqaybiyo hadhowna waa la xukumaya haddana magacii soomaalinimadaa la weynaya dareenkaas haddaad eegto bal ka war su-aasha meesha taallo waxaa weeye haddii dood laga qabay markii ugu horraysay maxaa loo baasgareeya federaalism su-aasha meesha taalla in laysweydiiyo taas wey marka waxna wax laga doodi karo wey waxna waxaa laga doodi karo wey realitiga markii loo hadlo federaalismku iyadoo soomaali diyaar u tahay bay waxay tiri waxaan qaadanaynaa federal federaalkii wax annagu aan leenahay loo u arkinina markii la yidhaahdo dadku khalad bay u fahmeen khaladka loo fahmay waxaa weeye haddii federaal noqdo soomaaliya waa kala go'aysa adduunka dowlado badan baa ku shaqeeya maraykan baa ku shaqeeya australia ku shaqeeya dhulal badan baa ku shaqeeya marka federaalismka in khalad laga sheego oo loo fahmo soomaaliya haddii federaal la sameeyo waa kala go'aysa horta waxaa weeye waa nasiib darro in dadku ayagoo constitutionkii aysan akhrin ay saa u arkaan tan labaad waxaa meesha yaalla waxaa weeye oo realityga oo runta in looga hadla waxaa weeye dowlado badan baa dalka yaga intay soo galeen waxay damceen inay dejiyaan dowlad walba oo soo gashana ceeb bay ka raacda maxaa nagu kalifay inaan dowlad walba ceebayno oo dalka yaga soo gasha su-aasha taas wey adoo ka jawaabaya su-aashaas haddana federaalkii waa wax qoran oo la guddoonsaday oo baarlamaan ansixiyey oo ergooyin loo sameeyey isqaabkii loo hagaajin lahaa in la saxo mooyaane miyaa ee, ay kula tahay iyadoona afti loo qaadin laga gudbi karo ee, jaamac haddaan kugu soo celiyo anigu waxaan ku celinayaa mar labaad soomaalidu waxay isku raacdo oo ay iga gudbayso dhibaatada ay ku jirto ceelka ku dhacday waxaan ka qabaa ma jirto hoggaan soomaaliyeed oo waxa aynu ka hadlayno awla u abaanal rabaa in laga la helo mar walba Een, arrintana soomaalidu waa ku heshisay dastuur iyo federaal anigu waxaan odhan karaa in ummadda loo sheego inayan dhicin siddeed boqol iyo shan iyo soddon qof oo soomaaliyeed oo odayaal ah oo aan aqoon u lahayn dastuurka xamar baan joognay in isbeddel dhacaan ka shaqaynay ummadda soomaaliyed meesha joogta baanu ahayn xogaal baan u nahay may dhicina waxaa la yidhi waa inaad ka baxdaan kumeelgaadhka halkii sano ee laga shaqaynaya road maapka bay ahayd soomaalidu ma wadin lagalama tashanin markii la ans- la mariyey odayaashana waxaa la yidhi baarlamanka soomaaliyeed baa dhex geli doona iyagaa sharciga diyaarin doona iyagaa samayn doona war haddii hadda ay ku qoran tahay dastuurka soomaalida kumeelgaadhka sidee soomaaliya waxay ka kooban tahay siddeed toban gobol ee soomaaliya laba gobol iyo ka badan baana noqon kara federaal oo isu imaan kara war maxaa loo diidan yahay in la wada hadlo oo innaga oo aan cid kale isku dacwaynin aynu wada hadallo inagu waxaan taa kaga baxayaa hal wax baa jira federaalka maraykan maraykan baan deganay anigu sida soomaalidu u fahansantahay maaha Ma- magaalada aan deganahay minnesota ama statekaan deganahay gabanarkeedu lama shiri karo cid kale oo aan dadku ogeyn ceebaha dowladda dhexda ma sheegi karo waa tahay ugu dambayntii maxaa xal ah ee cabdulaahi ciddi libaax adoo labada dhinacba eegaya xalku waxaa weeye haddii aan annagu rabno inaan konstitutionkeenna beddelno baarlamaan dambe oo wax noo ansixinahaya ma jirto baarlamaan dambe oo aan ka yeelayna ma jirto soomaaliya haddaan afti loo qaadin wax dambe oo la iskugu imaanaya ma jiro marakan federaalism hadday noqoto central hadday noqoto waxaan iskugu imaanayno afti oo soomaali waliba sababta waxaa weeye sharciga la sameeyo ilmahayga iyo kuwa ay sii dhaleen baa ku noolaanahaya dowladna iima qaadi kardho baarlamaanna iima qaadi karo haddaysan afti lahayn
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen jaamac xasan khaliif iyo cabdulaahi ciddi libaax barnaamijkeennii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america goordhow qadar daqiiqada ay naga xigaan waxaad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan dilka magaalada muqdisho maanta ka dhacay loo geystay fanaanadii fa- fanaanadiisaada cali warsame balse marka hore warkii dunida magaalada muqdisho waxaa maanta lagu toogtay saada cali warsame oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan soomaaliya islamarkaana ka mid ahayd baarlamaanka federaalka dableyda toogashadan geysatay ayaa la sheegay in- la sheegay inay saarnaayeen baabuur waa xildhibaankii afraad ee lagu toogto magaalada muqdisho sanadkan gudihiisa ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cabdiweli sheekh axmed aandhehe ayaa labaduba si xoogan u cambaareeyey dilka loo geystay saada cali warsame wasaaradda gaashaandhigga ee ukrain ayaa sheegtay in laba ka mid a dayuuradyada dagaalka lagu soo riday bariga dalkaasi afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa arbacadii maanta sheegay in dayuuradaha lagu soo riday deegaanka saafuur mogila ilaa iyo haddana wax wara lagama hayo duulim- waa duuliyayaashii dayuuradahaasi dhinaca kale dayuurad military oo ay dowladda netherlands leedahay oo siday meydadka dadkii ku dhintay dayuuraddii malaysian airlines ee ku burburtay toddobaadkii lasoo dhaafay bariga dalka ukrain ayaa u du- ka duushay magaalada kharkiv iyadoo ku sii jeeda dalka netherlands
allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay saada cali warsame oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan soomaaliya iyo weliba baarlamaanka soomaaliya haddaba warbixin ku saabsan taariikhdeeda iyo dilkaasi dhacay waxaa nooga diyaariyey waryahayaga maxamed colaad xasan
allah u naxariistay fanaanadda saade cali warsame oo ah fanaanad caan ah kana tirsanayd baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ku geeriyootay magaalada muqdisho allah u naxariistay saade cali warsame intii ay nooleed waxay sheegtay in iyadoo si iskeed ah isaga heesaysa uu codkeeda maqlay abwaan siciid saalax kadibna uu ku garab qabtay fanka waxay sheegtay in markii ugu horraysay ay ka qayb gashay riwaayadda la odhan jiray tusmo iyo tawaawac oo ay ku wada jireen fanaanka allah u naxariistee muuse ismaaciil qalinleh iyo shankaroon axmed sagal inkastoo riwaayaddaasi aysan hirgelin waxay fanaanaddu riwaayaddii ugu horreysay ee rasmi ah ee ay ka qayb gasho sheegtay inay ahayd riwaayaddii la odhan jiray laba isdhinac yaalla dhaayahaaga ku fiirso saade cali ayaa waxay ka tirsanayd fanaaniintii hobollada waaberi waxaa dadkii ay wada shaqeeyeen ee ay waaberi ka wada tirsanaayeen ka mid ahaa fanaanka maxamed xasan barrow isagoo muqdisho ku sugan ayaan qadka taleefonka kula xiriiray saade cali fanaanad weyne oo caan oo soomaaliyeed oo dadka uu jecel yahay oo fanaaniintiina waaberi hormuudka u ah ayay ahayd saade cali guud ahaan waaberi ayaan ka wada tirsanayn gabar macnaha fanaaniinta hormuudka u ah ee ku jirta ayadii magool iyo iyo murya mursal iyo iban maxamed iyo fanaaniinteeda hormuudka waaberi ee oo iyo kaminay bacaanka ah ayay ka mid ahayd fanaaniintii heesaha ay wada qaadeen allah u naxariistay saade cali waxaa ka mid ahaa fanaanka cabdi baadil cabdi baadil ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ka yaqaan fanaanadda isagoo ku sugan dalka jarmalka walaalkii inaa lilah wa inaa raajicuun horta waa geeni naxdin aad baan macnihii uga naxsanaa inkastoo hadalka aan shigshigayoo oo aan sidii la raba u hadli karin inta dhimata allah u naxariisto saada caaliteedayaa soo gashay marka anigu fanka kulley saada way iiga horeysay ani waxaan ahay qolooyinka deetankii soo galay ayaan ahay laakiin aad baan isugu xirayn xagga fanka iyo wax wada samaynta aad baan isugu xirayn waa gartay marka qof noocee ayay ahayd qof dabeecad fiican oo wadaniyad ah aad wadaniyad u ah oo jecel ummadda inay isku xirmaan ayay ahayd waxay ahayd lafdhabar weyn hoblada waa beri iyo ummadda soomaaliyeedbu waxaana ka dareemi kartaa meeshii ay tagtay sida ay dadku jecel yihiin iyo sida looga soo dhaweynaya ka dareemi kartaa waa gartay marka heesihii aad wada qaadeen maxaad ka xusuusataa heesihii aan wada qaadi jirnay heesihii caanka ahaa iyo heesihii dambe intaanan waddanka intuuna burburin hees ay iisoo dirtaa jira hadda adigu laba bilood ka hor oo badda ku saabsan marka heestaas ayaba rabtay in aan ka qaadno holan sanadka cusub oo naxdinta waxa aada iisii geli taasaa ka mid ah
badwaa maguuraan waa barada noloshiyo badwaa maguuraan waa barada umalaynaa ayaan qaadnay marka dib aad u cusboonaysiinaysiin adiga waxaan u sameynay wasaaradda kalluunka ayaan u sameynay waxaa laga soo saari jiray telefishinka qaranka iyadoo muuqaalaa xitaa jirta inay telefishinka qaranka inay hayaan in kale ma ogi oo wixii burburay inay ku jiraan in kale marka waxay waxay tiray macnihii markaan hadda intaan soomaaliya joogay aan badda tagay heestan ay ugu soo dhacaysay ina baadilow heestaan aan rabnaa in aan isku darno muuqaalkii hore iyo muuqaalkan dambe markaan ku imaadan dib u duubanayo ugu tira waa gartay taasaa xusuusta ii gelinaysa waa gartay ma waxaa kaloo jirta hees kale oo lamaano ahayd ood wada qaadeen oo ajasha ay ka hadlaysay iyo dhimashada bal maxaad ka xusuutaa heestaa ajashaan dhammaan ifka kama tagto waa sida innaga fanaanaddu waxay ahayd fanaanadda keliya ee ku dhiiratay inay maamulkii dawliga ahi jiray hees ka dhana qaado oo heestii langruuser ayaa lagu xusuustaa heestaa ka waran heestaa wallaahi sidan iyadu ma ayna moodeyni sida hadda dhacaysa ma ayna moodeyn waagaas waxay islahayd soomaalinimo iyo waddaninimaa jirta waxay ku dhiiratay in mataqaanaa ay shacabkii ka mid ahaato shacabku waxa ay nacaana ay ay ay mataqaanaa iyaduna ay la nacdo wixi ay jeclaadaanna ay la jeclaato marka waddaninima u geysay heesta waxaa ku kaliftay un wadaninimo walaalo in ay wadankii mataqaanaa dadkii oo kacdoon ah oo wax diidan unbay aragtay marka adiga wadaninimo baa ku kaliftay
heestaasi lankruuser ayay qaaday fanaanadda saade cali warsame kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii riwaayaddii lankruuser allah u naxariistay saade cali warsame oo muddo ku nooleed dalkan maraykanka haysatana dhalashada maraykanka ayaa ku biirtay siyaasadda sanadkii labada kun labiyo tobankii waxayna noqotay xildhibaan saade waxay mar walba niyadda ku haysay inay dib ugu noqoto soomaaliya mar ay nagu soo booqatay stuudiyaha v o eda ee washington muddo haatan dhowr sannadood laga joogo ayay tiri waddankeennii meel aynu siisanaynaa inayan jirin meel ka qiimo badanna inayan jirin habeen walbaan ku ducaystaa ilaahow ha idilin anigoon hawadii macaanayd ee xamar anigoon saa u dhex marin laamigii ilaa hay dilin baan idhaahdaa ilaa waddanka noo hagaaji baan idhaahdaa habeen walba waan ku riyoodaa hadda labaatan sano ka badan baan joogaa maraykan waxaanu haystaa iima xisaabsana waxaanu haystaa inaan shalayun soo galay xildhibaan saade cali warsame fanaanadda soomaaliyeed allah u naxariistay ayaa ka hadashay waxyaabaha ay niyadda ku haysay intii aysan ku noqon soomaaliya waxyaalo badanoo waxaa jira aan dee idhaahdo ilaaho waddankiini taasoo kale ma yeelan doonaa waa sharciga iyo kala dambeynta horta ugu weyn Een, wax soo saarka ayaa iigu xiga iyo waxbarashada caafimaadka intaaba markaan eego waxaan idhaahdaa ilaahow dalkayagii marnuu sidaa ma noqon doonaa marka dee wuxu mala ummad baa samaystay innagoo kale ah waynu samaysan karaa kolaynu iyaga ka baranno inu xaggaa u gudbinno allah u naxariistay saade cali ayaa maanta ku geeriyootay magaalada muqdisho dilkeeda waxaa sheegatay kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa labaduba cambaareeyey dilka xildhibaan fanaanad saade cali warsame
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nooga diyaariyey dilkii maanta magaalada muqdisho lagu geysta allahu naxariistee saade cali warsame haddaba qaybaha bulshada soomaaliya oo isugu jira siyaasiyiin fanaaniin iyo dadka caadiga ah ayaa sheegay inay si weyn uga argagixeen dilka saade cali warsame waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa dadka mikrofoonka la dhex maray allaha u naxariistee kooxa hubaysan ayaa maanta abbaara labadii iyo barkii duhurnimo magaalada muqdisho ku dilay fanaanada caanka ah saade cali warsame oo dhanka kalena ka mid ahayd xildhibaanada baarlamanka soomaaliya saade cali ayaa lagu dilay agaarka trebiano gaar ahaan dhabarka dambe ee hoteelka ambasador waxaana qaabka loo dilay v o a uga waramay taliyaha saldhigga booliska degmada hodan gaashaanla dhexe maxamed daahir sidaa arkaysaanba meeshan waxaa lagu dilay xildhibaanad saado oo ay dileen qolaalii nabaddiid ah oo cadaysay dhiigga dadka muslimiinta haddana sii dardargeliyey bisha ramadaan inay dadkaas ay laayaan gaari iyo ciidan saaran baa dilay ma ahan qaabka bistooladaha ee waxa lagu dilo hub marka insha allahu tacaala gaariga waa la soo cayrsaday gadaal baa laga toogtay laguma horgoyn marka waxaa meeshaan taagan ciidankii booliiska ciidamada amniga ayagoo gurmad degdega ku yimid si arkaysaanba waxaa ogsoon tihiinna boliisku sidiisaba shaqadiisu waa ama kala dabatag ama ka hortag hortagii hadduu soo dhicin ka dabataggii baan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inaan si degdega u soo qabanno annagoo helayna farmashinadii xuuraan iyo nimankii falkaa geystay iyo raadkoodii iyo meeshay galeen insha allahu tacaala marka barnaamijkaas waa ku daba jirnaa waana soo bandhigi doonaa mar dhow si degdeg ah sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga baarlamanka soomaaliya xildhibaan daayir amiin jeesow ayaa sheegay in saade cali ay magaalada muqdisho ku soo laabatay dhowr casho ka hor waxaana uu si kooban uga hadlay dareenkiisa ku aadan dilka xildhibaanadda inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun xildhibaanad saado allah u naxariisto ummadda soomaaliyeedna sabar iyo iimaan allah ka siiyo saada cali xildhibaannimada ka sokow waad ogtihiin fanaanadii weyneed ee soomaaliyeed waaye waxay ahayd qof wadaniyadda waa wax laga xumaadaa in maanta saada cali oo aan ognahay lagu dilo oo weliba xildhibaanada lagu dilay magaalada muqdisho waxaan sidoo kale u tacsiyeynayaa wiilkii la dhintay oo ahaa isagani shaqaalaha rayidka baarlamaanka cabdulaahi yabirow saado saddex maalin ka badan ma joogin baarlamaanka kalfadhigaadhoon dhan way maqneed hadda xeritaankii shalay anigii iigu dhex timid baarlamaanka oon isku dhex salaanay allaha u naxariisto qof aad iyo aad bashaashu ah oo dad jecel baayaheed oo qarannimadana aad u jecel baayaheed waxaa weeye teeda ayaa gashay meeshii ay jirtayba dabcan waa diyaasbara ahayd bannaankaas ay jirtay meeshii ay jirtayba waxaa looga keenay inuu dhacaankeeda ku baxo dhulkeeda waxay ka tirsanayd guddiga warfaafinta ay ka tirsanayd ee baarlamaanka soomaaliyeed dhanka kale abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo la soo shaqeeyey saade cali warsame ayaa ka warbixiyey aqoontii uu u lahaa saado iyo waxyaabaha lagu xasuusan karo horta saada waa gabadhii i geysay maraykan reerka reesingubah oo dhan saasay horta iga tilmaamnayd gabadhayda ahayd horta oo macalinkeedii baan ahaa gabadhayday ahayd marka maanta waxaan u malayn geeri iiga xun inayna weli isoo marin saado haddana waxay joogtay jamcihii bay timid sideedaba habeen horaan la hadlaayey waan kuu warrami doonaa bay tidhi waxaan u nimid horta qofku wuxuu u nool yahay dalkiisa waxaanu arkaa dhibaato fara badan oo ummadda soomaaliyaad kusoo hoyatay ayaanu arkaa wadaniyadnimo ama fannimo ama xildhibaannimo dee waxay noqotay maaragtay meelo badan ayaa soomaalidu ay dee u qomameynaysaa inay dee saada sidaa hawsha yar ku dhimato ilaahay baa lahaa ilaahay ha u naxariisto koley hadee taariikhdeeda waxaan u malayn waa uun qoysta waxaad leedahay waxaad og tahay makuu sheegaa weye saada waad ila taqaan waana la wada yaqaanaa gabadh wadaniyaday ahayd aad iyo aad riwaadaha markaas laleeyahay way dowladda wax ka sheegayaan waxa kama ay baqi jirin saada waxay ahayd xagga agtarnimada gabdhaha qaaliga ah ayay kamid ahayd maalifnimo way ahayd wax way samayn jirtay xisaana way ahayd saado qof bulshadeeda aada ula dhaqantana way ahayd taariikh aan la ilaabayn bay kaga tagtay bulshadeeda aan la ilaabayn gamaanta tagooga ku jira uu maaragtay ka sheekayn doono ilaahay naxariis waa saaxaasiyo maalin fiican bay dhimatay ugu dambayntii qaar ka mida fanaaniinta soomaaliyeed ayaa soo bandhigay dareenkooda ku aadan dilka loo geystay fanaanada saade cali warsame waxaana ugu horeeya abwaan cabdidhuux yuusuf inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun saada cali warsame ilaahaygii casa wajalla ahay oo abuuray ayaa haddana u qadaray inay maanta ku ekaato ilaahay idankii waxaan ilaahay ka baryaynaa jannadii firdowsaad ilahay inuugu bishaareeyo saadu waxay ahayd gabar fanaanad ah fanaaninta qaranka ka mid ah kuwa ugu firfircoon oo safka hore ku jira ayay ka mid ahayd waxay soo qabatay oo fan ahaan u soo qabatayna waa la yaqaanaa idaacado iyo meel walbay ku jiraan iyo telefishinna iyo idaacaday ku jiraan oo laga daawan karaa laga maqli karaa sidaa daraaddeed marka saada waxaan leenahay xagga fanka hawl badan bay soo qabatay hawsheeduna mid qarsoon ma ahayna mid muuqato shacbiga soomaaliyeed ogyahay bay ahayd ilaahayga casawajallaahi ha u naxariisto maanta kitaabkeedu waa xiran yahay allah ha u naxariistaan leenahay marwa cabdi axmed wallaahi geerideeda xanuun baa ihayo aad baan aad baan u tiiraanyaysanahay allaha u naxariisto saada cali warsame kulli nafsi daayaqatulmowt naf waliba saacadeeday tegaysa ay dhimanaysaa qofna waqti loogu dari maayo saacadiisa laakiin saada waan ka xunnahay dee ka xumaanshana lama odhan karo dad iimaanloo muslimaan nahay innaa lilaahi wa innaa ilaa raajicuun baan leenahay walaasheen saada cali allah u naxariisto gacanka xaqdaran baa dishay saacadeeda dhaafi mayso ninkii dilay baa dhib qaba saadase way u fududateedoo bil rabadaana oo sooman ayuu nin iimaanka ku imaanbeelay wax kale ma odhan karne magacaygu waa cali dagaal xayd haddii ka hadlo geerida saado innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan ka damqannay waan ka damqannay wax badan badan badan baan aqoon isu lahayn ama aan soo wada shaqayn jirray gabadh wadaniyada bay ahayd gabadh had iyo jeer wanaagga iyo haddii allaydmo aad u jecel bay ahayd gabadh dadnimada iyo midnimada aad u jecel bay ahayd haddii allaydmo waxaanu tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed khaasahaan qoyskii ay ka dhalatay iyo caruurteedii xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii caafimaadkii qoyska waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wacanoo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska qaadku waxa uu ka mid yahay balwadaha inta badan ay isticmaalaan bulshada soomaalida islamarkaana laga doodo raadaynta uu ku yeesho caafimaad ahaan jir ahaan iyo weliba maskax ahaanba marka laga yimaado noocyada kala duwan ee falaqaynta bulshada ayaa waxaa sida oo kale ay ku dadaaleen bahda qalinku inay wax ka idhaahdaan aqoon-yahan maxamed cabdi daa'uud waxa uu bartay cilmiga sayniska waxaana wax ka qoray qaadka isagoo daabacaadii afaraad ka diyaariya buug la magacbaxay hadimooyinka qaadka haddaba waa maxay noocyada saameynaha kala duwan ee uu bulshada uu ku yeelan karo jaadku maxay tahay maadada qofka jidhkiisa la falgelaysa ee beddelaysa si suurtagal ma tahay in qofku uu joojiyo amaba gebi ahaanba iska daayo waa su'aal aan hordhigay aqoon-yahan maxamed cabdi daa'uud oo martii inoogu ah barnaamijkeenna caafimaadkiiyo qoyskaiyo toddobaadkan hadaynu si kooban u sheegno qaadku waxa weeye waxaa loo yaqaanaa afka qaad stimulant stimulant macnaheedu waxa weeye maandooriye maandooriyuhu waa laba nooc qayb hibnootiga oo ku seexinaysa oo anba maxaan ku dhahday sida magacba ka muuqata hibnootig ereyga ah oo khamriga iyo moorfiinta iyo herawiintu ay ka mid yihiin marka qaybtaas waa qaybta ku seexinaysa isagu wuxuu qaybtaa ku seexinaysa maaha waa qaybta kuwaalaysa qaybta cirka ku geynaysa cirka ku shareeraysa qaybta cirka ku shareeraysa stimulatus baa la yidhahda waxaa ka mid ah oo isaga ka yar xoog badan in yar bahashan loo yaqaano kokaynta kookeynta deedna qaadkaa darajada labaada xagga maxaanka stimulantka deedna waxaa ku xiga markaa bahladan loo yaqaano anferaminska oo iyaguna kiniin qaadka laga dheegtay laga eegtay oo sida qaadkaoo kale uuna chemical formulahood iyo waxay isku wada mid yihiin anferaminsk baa la yurub oo dhan oo laga isticmaalaya dalalka carabta waa kiniin isaguna waa stimulant waxaa kaloo ka mida mariwaanada xashiishad xashiishada iyada un baa waxa kaloo dhan xashiishad laguma sheegi karo laakiin soomaalida waxaa sheego dhan xashiishad bay ku sheegaan mariwaanada markaa saddexdaasiba waa stimulant weeye markaa qaybtaasu ku jira way markaynu eegno dee darajada imika aad ku tilmaantay oo kale de waa darajo weyn markaad leeda waa stumulent oo qofkii ma aha qaybtan ku siixinaysa waa qayb tan ku waalaysa amaba acsaabtaadii waxaaga o dhan kicinaysa siduu u dhibaateeyaa imika inta badan dadku waxay ka hadlaan inuu de bulshadii saameyn ku yeesho saamayntu bulshada ku yeeshaan waa mid nocmaa horta dee marka ugu horeysa darag oo dhani amba maandooriya oo dhani wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano addict welfid addict buu qofku noqonayaa marka welfidda waxa la yidhaha mamid hadday khamriga tahay waxaa ingiriisiga loo yaqaana qofkaasi waa alkoholic sababtan qofna uu noqonayo alkoholic qofna aanuu noqonayn amba qofna uu noqonayo qaadqamaxa qofna aanuu noqonayn markuu doono ka tegayo waa waxa weeye welfidan waxaa ugu wacan jidhka biniaadmiga kala duwan labada qof ee wada socda ee maalin khamriga wada bilaabay midna waxa laga yaba inu alkoholic noqdo weligii aanu ka tegin midna any time ka tago taas waxay ku tacalluqdaa geneticska qofka iyo maxaanku dhahdaye hidasidayaasha qofka ee waalidkiisii hore ka dhaxlay marka cayladaadu hadday ahayd alkoholic adiguna likely inaad alkoholic noqoto cayladaada dad ka mid hadday ahaayeen qaadqamax adiguna waxaa laga yaba in qaadqamax noqoto marka sidaasuu dee dadka si kala duwan buu mataqaanaa u raadayay marka caafimaad ahaan dee qaybtaa marka uu ku dhacayo addict markuu qofkii ka dhigo waxa labaadu kaa dhigaya waxa weeye inaan bahalkii si waalan aad u cunto marka sidan waalan aad u cunaysaan waxa weeye dee wuu ku naafaynaya qofku hadduu adhig noqdo laba naafaa ku dhaca naafada ugu horeysa waxa weeye tan maxaan ku dhahdaa garashada oo garashadaadii baa mataqaanaa khalkhalaysa ta kale ee naafada labaadu kugu samaynayaan waxa weeye howlkarnimadaadii baa iyaduna hoos u dhacaysa marka howlkarnimadii oo jidhkaaga iyo caynkaa iyo intaasa oo dee marna aad marna daalan tahay marna aad marqaansan tahay marna aad waalan tahay iyo maxaan ku dhaha garashadaadii oo khalkhal ku jirta taasi waxay raadeen ku yeelanaysaa caafimaadkaagii waxay raadeen ku yeelanaysaa dabeecaddaadii waxay raadeen ku yeelanaysaa qoyskaagii waxay raadeen ku yeelanaysaa shaqadii aadaysay markaa shaqada dadka shaqaynaya dhibaato weyn bay shaqada ku hayaan wax soo saarkoodu aad iyo aad buu uga yaraanayaa amba uga liitaa dadkii aan shaqaynayn dadkii aan qaadka cunayn way haddiinu gaaru soo qaadano imika tusaale ahaan n jir ahaan iyo maskax ahaan oo kale waa maxay waxaan qofkii khalkhalka ku keenaya amaba dee sida imika tilmaantay u daciifinaya ee maskixiyan u saamaynaya daraagga ku jira waxaan samaynaya suu jidhkii ula falgelayaa ee mashaakilaadkan iyo weliba de hawshan u samaynaya tallaabooyinkan u qaadaya marka hoos loogu dhaadhaco maadad kaathinuun la yidhahdaa ku jirta kaatinointaasi markaad cunto waxay raadeen ku samaynaysaa maskaxdii jidhaba waxay soo daadanaysaa bahal loo yaqaano dobamin waa neurotransmitter waa dheecaan hormoon ilaahay jidhka maskaxda biniaadmiga ku abuuray oo shaqooyin badan jidhkeenna u qabta taasuu la dhaqmaa u waalaya taasuu farafaraynaya deedna taasi markay soo daadato qof kacsan oo sidii dagaal ku jiro oo kale ayaad noqonaysa dagaalna kuma jira dhinac baad ka qosaysa laakiin jidhkaaga oo dhan xididadaadii dhiigga wadnihii wixii o dhan baa kacaya kuwaasi markaa hadhowt waxay kuu keenayaan neerfiskii maskaxdii ayay taabanayan marka waaliyo kala duduwan ayuu horta keenaa oo markaa qaadka ka dhasho oo dee la xaqiijiyey waaliyaha uu keenaya way kala duduwaya jidha ugu horreysa wuxuu kuu keenaya waxaa loo yaqaano baranoya carabtu waxay tiraa junuun alcadama yani qofku qabweyni buu yeelanayso cirka markaa dadkao dhan ba wuxuu arkayaa digaasho aan waxba ahayn oo kale marka dambe wuxuu tegaya haddana maxaan ku dhahdaye nooc kale oo nooca aan ahayn noocan loo yaqaano sixfrenia sixfrenia iyaduna waxa weeye laba shakhsiyadood qofku kala duwan oo qofkii aanu qofka ahayn marka saddexaadna waxaabuu noqonayaaba psychos waxaa laga yaaba mararka qaarkood inuu qofka ku keeno humaag waxaanu arkayna dadku arkayn buu arkaya waxaanay maqlayn buu maqlaya marka dambena waali buu noqonaya laakiin waalidiisaas waxay ku xidhan tahay soomaalidu yaanay khalkhalin hadduu qofku qaadka iska daayo
haddaynu gaar u eegno waxaa jira wax la yidhahda nightmares ama wax dubaabka la yidhahdo taasoo kale maxay ku timaadaa iyaduna waa la mid iyaduna waxa weeye waa waa xaaladaha uu keenaya ka mid tahay marka waxa weeye cabsi deesa waa maskaxdiisa caadi ma aha qofkani riyooyin buu arkay had iyo goor buqu ku jira waa ninkan kale oo dagaal iminka ninka dagaalamaya waxaa laga yaabaa hareerihiisii xagga dambe iyo meel walba inuu eego isaga laftiisu marka uu qayriyo markaansan yahay isagoon dhibaataba hayninba hareerihiisii xagga dambe iyo meel walba qal yani caadi ma aha marka waxyaalahaasoo dhan dhammaantood baa keenaya nightmareskaasina waa waxyaalaha markuu qaadka iska daayo ku imanaya ee maxaan ku dhahay ku keenaya ka mid tahay dubaab bay soomaali tirahdaa haddaynu eegno muddooyinka ugu dambeeyaba soomaalidu way isticmaalaysay weliba gaar ahaan dhulka soomaalida oo kale dee waxyaabaha aadka looga hadlo ee bulshada saameynta ku yeeshay laga dooday ka mid tahay inta badan markaad la sheekaysato dadka isticmaala ee inta badan cunana way ku sheegayaan saameynta ku yeeshay waxyaabaha ay arkaan hase yeeshee waxaa dhib ku noqota deynta oo kale siduu uga gu'i lahaa bahalkaa u deyn lahaa waa maxay qaabka ugu wanaagsan ma yahay bahal la deyn karayo oo qofkii uu ka maarmi karayo wallaahi su-aashaasi waa su-aal adag weeye waayo aniga markii hore kuu sheegay waxaan ku labada qof ee maalin wada bilaaba sida khamrigaba dee qofna aan uga tegi karin alkoholigu noqon qofna uga tegi karayo jaadkana waa la mid laakiin badistan faraha badan ee dee la cunaya lafteedu waxay keenaysaa dadka inuu dependent dependent waxa inuu ku yeesho bahalkii ood ku mumto ood mataqaana marka way adag tahay se loo daaya laakiin dadka iska dayn karaya dee wayna iska daayaan kuwaan iska dayn karayna dhakhtar bay u baahan yihin waxay u baahan yihin in nerfiskooda la dejiyo in dawooyin la siiyo in maxaan ku dhahday cunto isagii laga joojiyo in nafaqadoodii la soo celiyo waxyaala badan oo nocaas u baahan waxyaalaha ugu daran uu keeno waxaa ka mid a dadka cunaa waa inay vitamin b ka qaataan mogta vitamin b complex vitamin b jirkaaga oo dhan buu ka saaraya wax la yaal wax vitamin b ku jira kaadiduu raacinaya dee vitamin b guna waxaynu ognay nerfiska amba maxaan kula qaab dareenka inay aad iyo aad u caawiso mintaqaana wax ugu tarto marka kuwaasaa ka mid ah guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaarhaya magaalada hargeysa taniytaynu barnaamijka mid lamida isugu iman doona waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo jeedinayey barnaamijkaasi arrimaha qoyska iyo caafimaadka halkaad nagala socotaan waa voice of america haatanna qasida nabi amaana
qasiidadaasi nabi ammaanka ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkayga fiidnimo haddii la dhahda beri lixdii barka aroornimo aynu kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi haaruun macruuf iyo dhammaan bahda v o idinkaga tegaya sidaas iyo rabada wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.